war dadka soomaaliyeedow waxaan idinkugu baaqayaa dalka dhismihiisa annagaana laga rabaa waa mas-uuliyad annaga aan leenahay mas-uuliyaddeenna yaanan ka cararin aan qaadanno xoog iyo xoolo waxaan leenahay dalka aan ku dhisanno xooluhu waxba inaanay noo tarayn waa aragnay markii ammaandarra timida waa la cararnay dibaddaan la aadnay dibaddii markii ammaandarra ka timidna haddana hadda meelo qaarkood meelaan ula cararnaan laanahay ama waaba la soo noqonnay xooluhu waxay macno samaynayaan meel neg oo degan oo nidaam iyo sharci iyo qawaaniin ka jirto markaad ku haysato ha ku yaraadeen hadday doonaan markaasay macno la leeyihiin dhadhanna leeyihiin xoolaha dalkan uu leeyahay ee dibadda jiraahay ee dadka ganacsatadaahana waxaan ugu baaqaynaa in dalka dib loogu soo celiyo waa muqdisho waxa dadka dhan ka dhaxeeya oo qof kastana uu maalgashaday horay u maalgashaday haddana uu rabo inuu maalgashado waajibna ay tahay in duruufahaasi la abuuro oo qof kastoo soomaali ah oo dhinaca uu ku lahayn uga lahaan karo kaan hore ugu lahaynna hadda uga yeelan karo dhinac uga qabsan karo